barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com
duhur wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal waa arbaca waana toddobiyo labaatanka bisha march sannadka laba kun iyo sagaaliyo tobanka afrikada bari saacaddu haatan waxay tilmaamaysaa kowdiiyo badhkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan sii wada jira idinkala socodsiin doona jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada aad ka maqli doontaan idaacadda waxaad ka mid ah ololaha tallaalka cudurka dabaysha oo qaybo ka mid a gobolka oodal ka bilowday iyadoo dhallinyaro kala gedisanna ay ka shaqaysanayaan howlaha caafimaadka islamar ahaantaasina qaybinayaan dawooyinka lagula dagaalamo booliyada
naafanimada waxaa dareemaya qofka haysta ilmo curyaana oo aan cadihiisa waxba ku qabsan karin oo aan dadkii ka hadhaya mujtamacii sidaa ogeed waxaynu ku dadaalaynaa in generationkeenna inoo soo dhalanaya iyo ubadkeenna aynu cudurkaa khatartaa ka ilaalino sidoo kale waxaad ku maqli doontaan idaacaddan duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta faahfaahin ku saabsan madbacad ku taalla magaalada gaalkacyo oo shaqo abuur u samaysa dhallinyaro kala duwan inta barnaamijka uu socdo waxaan ka marneen dhinaca heesaha
ilo fiirsacaashaqa dabcan dhegaystayaal idaacadda intaan ku guda jirna aad ka bogan doontaan dabcan sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeya dhanka ciyaaraha se yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
kooxaha wax iska cabinta falastiiniyiinta ayaa xalay saddex gantaal ku weeraray israa'il taasoo dhalisay in ciidamada israa'iil ay duqeymo ku jawaabaan halisna geliyey xabad joojin ay ku dhawaqday kooxda xamaas isku dhacyadan ugu dambeeyey ayaa soo bilowday isniintii markii gantaal laga soo tuuray gaza uu ku dhacay guri ku yaalla waqooyiga magaalada tel aviv halkaas oo toddoba qof ay ku dhaawacmeen milatariga israa'iil ayaa ku jawaabay duqeymo ay ku weerareen marinka gaza inkastoo aan wax khasaaraha la soo warinin xasiloonnida ayaa dib u soo laabatay talaadadii markaasoo xamaas ay sheegtay in la gaaray xabad joojin dhexdhexaadisay masar hase yeeshee xalay ayaa mar kale gantaalo laga soo tuuray gaza ay ku dhaceen israa'il iyagoo ka jawaabaya ayaa milatariga israa'il waxay arbacada maantahi soo saareen bayaan ay ku yidhaahdeen diyaaradaha dagaalka ayaa weerar dhowr bartilmaamood oo ku yaalla koonfurta gaza oo ay ku jiraan dhisme xamaas ay leedahay iyo warshad hubka samayso ku taalla khan yunis xisbiga ugu weyn ee kasoo horjeeda milatariga junta loo yaqaana ee dalka tailan ayaa sheegay inay ku biirayaan xisbiye yaryar oo lixa ah oo sheegtay inay haystaan aqlabiyadda kuraasta aqalka hoose dalkaasi islamarkaana ay soo dhisayaan dowlad waxaana isbahaysigan ku dhawaaqay sudrat kayumbaram oo jegada ra-iisul wasaarenimo u sharaxnaa isagoo sheegay inay haystaan laba boqol iyo shan iyo konton kursi oo ka mida shan boqol oo kursi oo loogu tartamayay doorashooyinkii guud ee waddankaasi sidoo kale maalintii isniintii ayaa natiijooyinkii bilowga ahaa ee la sheegay ay muujiyeen in xisbiga fayu thai uu helay boqol iyo toddobiyo soddon kursi halka toddobiyo sagaashan kursina ay ka haysteen xisbiga militarigu taageero ee balagan brajrat
door wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi ka dhegeysanaysan waa v o a barnaamijka dhallinyarada maanta ayaan ku guda jirnaa dhalinyaro ka shaqaysa howlaha caafimaadka magaalada boorama ayaa isku diyaarinaya ka qaybgalka ololaha tallaalka cudurka dabaysha oo maanta ka bilaabmaya gobolka awdal toddobaadka wacyigelinta ku saabsan dhibaatooyinka cudurkan ayaa loo qabtay bulshada magaalada boorama sidoo warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha v o a haashim sheekh cumar good
wacyigelin la xidhiidha ololaha tallaalka cudurka dabaysha oo lix iyo labaatanka bishan ka bilaabmi doona degmooyinka gobolka awdal ayaa mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee gobolka iyo hay-adaha caalamiga ee tallaalka ka caawiyey wasaaradda caafimaadku u qabatay qaybaha bulshada ku nool magaalada boorama iyo dhallinyarada ka qayb qaadan doonta ololaha mashruucan tallaalka ee ka hortagga cudurka dabaysha mas-uuliyiin ka socday hay-adaha w h o iyo yunisef xafiisyadooda ka shaqeeyay tallaalka oo la hadlay howlwadeennada dhallinyarada ah ee tallaalkaasi ka qayb qaadan doona muddada uu socon doono gaar ahaan degmooyinka gobolka awdal ayaa tilmaamay in cudurka dabaysha sababta looga tallaalayo ubadka yaryar ay tahay in bukaano qaba cudurka dabaysha laga helay dalalka deriska ah sida uu sheegay doctor siciid bile oo isagu ka socday hay-adahaasi tallaalka kala shaqeeyay wasaaradda caafimaadka ee somalilan waan ka wada warqabnaa somalilan cudurka la ydhaahdo boolyada ilaa iyo kama jiro laakiin bale waxay ka dhacday jaarkeenna oo aan waxba inoo jirin isdhex gallo baa maalintii ilaahay keena bil walba waxa laga helaya xanuunkii awdal iyo salal waxaan u dirayaa ambiil ah in ay xanuunkaa soo cusboonaaday ee jira in ay shaqaalaha u fudeeyaan caruurta wixii maqanna ay u keenaan ee marxaamado iyo iskuulle iyo waxaa ku maqanna ay u sheegaan
sidoo kale maryan jaamac oo iyadna ka mid ah mas-uuliyiinta tallaalka kala shaqeeya wasaaradda caafimaadka ee ka socday hay-adaha caalamiga u sharaxday dhalinta ka qayb qaadanaysa ololaha mashruuca tallaalka cudurka dabaysha
naafanimada waxaa dareemaya qofka haysta ilmo xuryaana oo aan cagihiisa waxba ku qabsan karin oo aan dadkii ka hadhaya mujtamacii sidaa ogeed waxaynu ku dadaalaynaa in generationkeenna inoo soo dhalanaya iyo ubadkeenna aynu cudurkaa khatartaa ka ilaalino
sidoo kale xubno ka socday ururada bulshada rayidka ee gobolka awdal oo iyaguna ka qayb ahaa ololaha tallaalka ayaa dhankooda kula dardaarmay in la dardargeliyo ololahan ubadka yaryar lagaga tallaalayo cudurka dabaysha oo ah midka hortaga waxayna ku booriyeen bulshadii halkaasi ka soo qayb gashay gaar ahaan dhallinyarada inay si wanaagsan uga qayb qaataan tallaalkaasi bulsho caafimaad qabta uunbaa waxna baran karta horumarna samayn karta marka aad iyo aad baan horta usoo dhaweynaynaa mashruucan lagu tallaalayo caruurta annagana aad iyo aad baan diyaar ugu nahay wixii waxsaado waxbarashahaan lanaga rabo ognahay xanuunka booliyadu aafada uu yahay ama mustaqbalka qofka bini'aadanka ah sida uu u burburiyo hooyada gobolka awdal waxaan u diri lahaa fariin inay ka faa'iidaystaan wakhtiyadan oo kale oy caruurtooda geeyaanna goobaha loogu talagalay tallaalka shareecadda islaamku waxaan ka helaynaa nusuus badan inay nafta bini'aadanka ay dar yeesho cudurrada la sheegayana shareecaddu waxay qabtaa dariiq kastoo loo maro in layska daweeyo ugu dambaynna waxaa goobtaasi lagula hadlayay dhallinyarada ka qayb qaadanaysa ololaha cidhibtirka ee tallaalka dabaysha iyo bulshadii kale ee ka soo qayb gashay kala hadlay goobtaasi iskuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka awdal maxamed cumar yaabe iyo guddoomiyaha gobolka awdal cabdiraxmaan axmed cali oo dhallinyarada ka qayb qaadanaysa tallaalkan ku dardaaray inay guri kasta oo ubad ku nool yahay ay tallaalka gaadhsiiyaan islamarkaasina xil iska saaraan mas-uuliyadda ololaha tallaalka sidoo kalena waxay xuseen in tallaalku yahay mid lacag la'aana annagu waxaan leeyahay ooyna ku dardaarayaa shaqaalaha caafimaadka ee ka hawlgelaya hawshani boolyada awdal iyo salal dhammaantiinba inaydaan dhaafin hal qof oo muxuu ahaay joog degan mxuu aha gobolka inaydaan dhaafin hal guri dadkana waxaan faraynaa waxaan leenahay adeega lacag laydin kama rabo waxba laydin kama rabo waxaa laydinka rabaa waa ilmihiina si yaroo wanaagsan inaad tiraan waa kanagi tallaan markaa talaana bulshadaan ku dardaaraynaa kolley aniguna dee gobolkaygii fariinta waan gaarsiin doonaa waalidiinta waxaanu leenahay marka hore iskuullada ciyaalkiinna tegayaan ama carruurta tegayaan mayaashiinna sii fara inay istallaalaan xaashim sheekh cumar good v o e boorma
mar kale door wanaagsan weli waxaad nagala socotaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta markana waxaynu ku wada nasan doonaa codadka fanaaniinta axmed rasta iyo weliba naste xayndho
jacaylku gabadhaisla fahantu surma albaabkuya ila fago dhankaga ila fago dhankaga ila fago dhankaga ila fago dhankaga fursadaynu kulana ma filan kara wanaago dhaqufaalo male fariid waa adoo kale fursadaynu kulana ma filan kara wanaago dhaqufaalo male filan kara wanaago dhaqufaalo male
waa hagaag dhegaystayaal waan ka xumahay heestaasi inaan idinku bergooyo codadka fanaanka axmed rasta iyo weliba nasteexa indho haddaynugu sii soconno dhegaystayaal hore ee qaybaha kala duwan ee barnaamijkeennan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta haatan aynu dhinacaya gaalkacya u kacno dhowr dhallinyaro ah ayaa ka shaqeeya madbacadda horyaal jet oo ah madbacadda samaysa adeegyada farshaxanka casriga ah islamarkaana daabacda boodharka iyo wixii la mid ah waryahayaga magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin saaq ayaa howlaha ay madbacaddani qabato ka wareystay axmed cabdilaahi jaamac oo ah maamulaha madbacaddaasi horyaal jet
haddaan warbixin yaroo kooban kaasiiyo horyaal jed iyo waxyaabaha ay qabato horyaal jed waa madbacad aada u facaweyn oo ka mid ah dalada jed group runtii waxaa laga hirgeliyay xafiiskeeda gaalkacyo labada kun iyo labaiyo tobankii waxay qabataa daabacaad oo dhan sida boorarkii istiikaradii funaanadihii iyo koofiyadihii iyo kaabiskii iyo bugaagtii rasiidka ahaa oo sida enfoyskii iyo arfigii runtii aad iyo aad baa maarata loogu raystay looguna riyaaqay ayadoo walow awal ay jilay arrimo ah in duway iyo meel kaloo waddanka ka baxsan daabacaadii lala aado ama qofkii uu isticmaalo boorarka inuu derbiga ku qorto gacantii inuu derbiga artis uu isticmaalo isla markiina derbigii dee biyaha gaalkacyo waa dareemaysaayoo ay soo wada galdhacaan maalin walbana ay noqotay in uu ribeer gareeyo waxaan u keennay markaan aragnay caqabadaas in qofkii loo xiro boor si qurux badan kuwaalitila ay garantii la siin karo muddo dheer ah marka heerarkaasi soo martay dhalinyaro badan oo gobolkaana waxay u noqotay shaqo abuur waxay ka heleen fursado shaqo sidii dhallinyaradii jaamacadaha ka soo baxday iyo kuwii farsamada gacanta bartay intaba bal waxay ku kala duwan yihiin farshaxankii hore iyo midka adinku hadda aad qabataan runtii aad u mahadsan tahay haddii aas barbar dhigo farshaxanka maantato iyo haddii ilaahay ku idmahayo iyo awal oo derbiga la isticmaali jiray aad ay u kala duwan yihiin qofkii hadda wuxuu helayaa shaygiisii oo aad u qurux badan dhiseen qurux badan la sameeyey h d ah shaygii aada u muuqanaya in maaragtay derbigii gurigiisi loogu qabto ayadoo aan garaafa la gaarsiinayn ama dhibaato la gaarsiinayn awalta laakiin farshaxanka derbiga artist artiska oo kale magac keliya meel lagu qoray iyo wax cunto u ego lagu sawiray justi sidaasoo kale ahayd laakiin hadda way ka duwan tahay oo aad iyo aad wax h d iyo sawirkiiyo amoodid ka-anahu inuu asaga laftarkiisi yahay sida hadda istaambada oo ujeedadoo kale iga dambayso oo kale shaygii waa shay hadda originaal u muuqanaya marka aad baa loogu riyaaqay looguna raystay ugana qurux badan yahay kii hore
waxaad soo hadal qaaday in dhallinyarada ay ka heshay shaqo abuur gaar ahaan dhallinyarada xirfadaha gacanta bartay iyo kuwii jaamacadaha soo dhammaystay fursadaha shaqo abuurka ee dhallinyarada gobolka haddaad fiirisid ma uga baaqsan karaan dhibaatooyinka ay ku dhacaan dhallinyarada haddii ay noqon lahay tahriibkii iyo ka qayb qaadashadii colaadaha maasha allah waa su-aal muhiim ah runtii aad iyo aad dhallinyaradii shaqo abuur aad u wanaagsan bay ka heleen dhanka hadday noqoto farsamada gacanta shaqadii qofkii waxaa loo qabanayaa shaqo boorkii markii lasoo daabaco waxaa jira meel la odhanayo geerish oo la geynayo boorkii farsamada gacanta ka bilaabanaysa sidii tabeelayaasha hadda magaalada ku dhegan waaweyn oo biliboorada oo kale dhallinyaro badan baa ka shaqaysa oo maaragtay alxan iyo alxankii iyo birihii iyo intaba qabata kuwii jaamacadaha ka soo baxay ayaguna sidoo kale photoshopkii iyo maaragtay designerskii bay maaragtay aad iyo aad uga shaqeeyaan aad iyo aadba maaragtay dhallinyaradu hadda kola barnaamijkan usoo dhoweeyeen ugana shaqeeyaan in ay shaqo abuur fiican ugu noqdo magaalada gaalkacyo ayaad ka howlgashaan waxaana jira dhallinyaro fara badan oo shaqo la-aan ama camal la-aan u jooga magaalada haddii xarumo caynkaana gobolkan laga hirgeliyo dhallinyaradu fursado ma u tahay maasha allah aad iyo aad runtii dhallinyaradu fursado aad iyo aad muhiimaad u tahay aad iyo aad baan uga faa'iidaysanayaa sida hadda ila tahay wayna ka jiraan hadda gobolka qolyo kale madbacdo kale way ku yaalaan dhallinyaro badan oo inta ka badanna shaqo way ka heleen kuwo kalena way ka heli doonaan saan rajeynaya haddii ilaahay idmo laakiin qof walba oo maaragtay ilaahay maskax uu siiyey waxaa qurux badan in uu ku qanco waddankiisa iyo deegaankiisa oo uu sameeyo wax la yidhahdo fikir maskaxeed hadday noqoto hadda sidaan horyaaljeeda oo kale hadday noqoto kuwo badan oo magaalada ku yaallo farsamada gacanta oo kale marka waxa weeye qof walba oo ku qanca deegaankiisa iyo meesha uu joogo irsaaqadiisa waxa weeye wuu ka helayaa waxaan rajaynayaa haddii ilaahay idmo in maaragtay loo laabto sida farsamada gacanta oo kale oo qof walba uuna dhihin jaamacad baan ka soo baxay oo xafiis baan fadhiisanayaa ee uu ku fakaro inuu asagoo gacantiisa iyo muruqiisa asagoo jaamacad ka soo baxay uu ku shaqaysan karo
xarunta horyaal jad ee aan kugula kulanna waxaa ka muuqda gabdho iyo wiilal dhalinyaro ah ee dhammaan ma waxay yihiin dhalinyarada gacanta farsamada ku shaqaynaysa mise waa waxay isugu jiraan qaybo kale maasha alla waa su-aal aada u fiican waa fiicnaan lahayd inaan xarumaha kale ku geeyo xaruntan hadda aad igula kulantay waa xaruntii xafiiskii weynaa ee horyaal jeed dhammaan hadda shaqaalaha kuu muuqda waa shaqaalo aada u kala duwan oo ofiska loogu talagalay qaybtii designeriska qaybtii haddii ilahay ku yidmahayo xisaabaadka iyo qaybtii operationka intaba waxaa jira qaybtii farsamada gacanta waa meel kaloo hadda aan xafiiska ahayn oo ka baxsan ayagana waxa wey gruub kalaa ka shaqeynaya oo farsamada gacanta laakiin hadda meesha ku muuqata oo ragga iyo dumarba ka shaqeynayaan waa xafiiskii qaybtii xisaabaadka iyo qaybtii seeliskii iyo dhiseenradii intaba
wagaag dhegeystayaal kaasi wuxuu ahaa axmed cabdilaahi jaamac oo maamulo ka ah xaruna daabacadda ka shaqaysa ooryaal jet la yidhaahdo ku taalla magaalada gaalkacyo waxaana uu warramaya waryahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq mar kale ayaan dhammaantiin midinleenaha door wacno wanaagsan haatanna aynu gudubno dhinacii wararka ugu dambeeyey ciyaaraha waxaa inoo haya jamaal axmed cismaan
aad baad umahsan tahay sharwac kulan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha waxaanu ku qaadaadhigaynaa kulamo shalay la ciyaaray oo saaxiibtinimo iyo kuwo kale oo isreebka dalalka yurub qaarkood ee tartanka qaaradda yurub haddii aynu ku horreyno gruubka d ayaa kulamo ka tirsan shalay la ciyaaray ireland waxay la ciyaartay xulka dalka georgia waxaana ay uga wadronaatay gool iyo waxba oo xulka dalka ireland ayaa guushaasi gaartay sidoo kale switzerland iyo denmark ayaa xiiso badan ciyaar xiiso badan dhex martay waxaana ciyaartoodaasi ay ku dhammaatay saddex gool iyo saddex gool gruubkaasi d kulmadii la ciyaaray ilaayo hadda waxaa hogaaminaya xulka dalka ireland oo laba kulan oo hore u dheeshay lix dhibco iska leh switzerland afar dhibcood ee iska leedahay denmarkna hal dhibco iska leedahay xulka georgia iyo gibratler ayaa labaduba wax dhibcaaan iska lahayn oo kulmadii ay ciyaareen labada jeerba laga badiyey gruubka f malta ayaa ka yaabsatay xulka dalka sbain waxaana ay uga wadroonatay laba gool iyo waxba ciyaaryahan waa sbain ayaa markaasi badisay ciyaaryahan alvaro marata ayaa labada gool ay ku badisay xulka dalka sbain u dheliyey waxaana gruubkaasi sidoo kale kulmada kale la dheelay ka mid ah norway iyo sweden oo saddex gool iyo saddex gool ay isla dhaaf waayeen rumeniya ayaa afar gool iyo gool faro islands dirtay gruubkaasi waxaa hogaaminaya oo kulmada ilaayo hadda la dheelay xulka dalka sbain oo labadii kulan oo ciyaartayba lix dhibco iska leh oo saddex markaasi badisay sweden ayaa afar dhibco iska leh rumeniya ayaa saddex dhibcood iska leh halka maltana ay saddex dhibco iska leedahay kulmada kale ee dhacay waxaa ka mid ah armeniya ayaa waxa ay la ciyaartay finland laba gool iyo waxba ayaa lagu wadroonatay xulka dalka finland ayaa ku wadroonatay bosnia herzegovina ayaa laba iyo laba la gashay dalkaasi talyaanigana lix gool iyo waxba waxa uu diray xulka dalka lichtenstein oo markaasina ay lixda gool xulka dalkaasi talyaaniga ay dhaliyeen u saamaxday inay gruubkaasi iyagu ku hogaamiyaan lix dhibcood oo labadii kulan oo ciyaareen ay iyagu markaa soo badiyeen greeg ayaa afar iska leh bosnia herzegavina afar ay iska leedahay finlandna saddex dhibcay iska leedahay kulamada kale ee dhacay waxay ahaayeen kuwo saaxiibtinimo jaban ayaa waxa ay gool waxba kaga adkaatay bolivia soud korea iyo laba gool iyo gool kaga adkaatay colombia imaaraadka syriana eber iyo eber ayay isla dhaaf waayeen ivory coast iyo liberia gool waxba ivory coast iyo kuwa wadroonatay nigeria waxa ay gool waxba dirtay xulka dalka masar marocco guuldaro gool iyo waxba ay kala kulantay xulka dalka argentina algeria ayaa gool waxba kaga adkaatay xulka dalka tunisia jamhuuriyadda jek ayaa guuldaro saddex gool iyo gool kala kulantay xulka dalka brazil waxaana brazil u dhaliyey goolasha ciyaaryahanada fermino iyo gabriel juses oo laba gool isaguu dhaliyey sidoo kale waxaa la ciyaaray kulmo kale oo saaxiibtinimo hondaros waxay la dhalishay ecuador eber eber ay isla dhaaf waayeen maraykanka iyo chilina gool gool ay kala baxeen el salvador laba gooli waxba waxay kaga adkaatay xulka dalka peru jamaica iyo costarica gooli waxba costarica iyo ku wadroonatay baraguay waxay laba gool iyo afar ah guuldaro kala kulantay xulka dalka mexico xubinta ciyaaraha dhegaystayaal halkaas haynoo joogto
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinaya wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha markana aynu duba jalleecno dhinacii kaalmaha heesaa waxaynu ku wada nasan doonnaa codadka fanaaniinta cawaale aadan iyo weliba aamin afrik
jacaylnimu kugu tolo kutaagsaday baan ahe taageero makaa hela jacaylnimu kugu tolo kutaagsaday baan ahe taagsaday baan ahe tageero makaa hela adooibatooyo wale wadigan isku kayintige adooibatooyo wale wadigan isku kayintige ayaad ayaad ayaad hortayitaaka ayaad ayaad ayaad hortayitaakan adoo ibatooyo wale wadigan isku kayintige adoo ibatooyo wale wadigan isku kayintige ayaad ayaad ayaad hortayitaakan ayaad ayaad ayaad hortayitaakan tilmaam qurux timo hadhaa tiriigu egtaan calmaday tilmaam qurux timo hadhaa tiriigu egtaan calmaday hablaha tidcanguudka sare intay tiro leegihiin adaan kugu taamayaa miyaan kaa tegi karaa tilmaam qurux timo hadhaa tiriigu egtaan calmaday tilmaam qurux timo hadhaa tiriigu egtaan calmaday hablaha tidcanguudka sare intay tiro leegihiin adaan ugu taamayaa miyaan kaa tegi karaa
warkaagani dunyada dibaxdu magaadhayo tocsan kaa mudaye warkaagani dunyada dibaxdu magaadhayo tocsan kaa mudaye naftayda waxay la daqay balan galo galow la noqodee biliya toddobaad i dhowr naftayda waxay la daqay balan galo galow la noqodee biliya toddobaad i dhowr
wayn siduu tago sarbee baa lagu tusaa wayn siduu tago sarbee baa lagu tusaa hadalka waa adigu tidhe hadalka waa adigu tidhe tudhaad gacan baad isiin
wagaaga dhegaystayaal cododkaasi fanaaniinta amin afriik iyo weliba cawaale aadana da intaasi kaga soo gudubno dabcan waxaan naga xasuusina heestan waxaa hore u qaaday fanaaniinta fuaadil kacse iyo fadlo ducaale guud ahaanna idaacaddayda duurnimo waxaan kusoo gabagabayn doonaa heestaasi waa jamaal axmed cismaan iyo anigu cabdixakiin shuruuc oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
tudhaad gacan baad isiin
hadaad la tiimaada samiin tirada ku qabtiyo taariikhtuma siidhinne maxaad hadalka ugu tuman ugu tuman ugu tuman maxaad hadalka ugu